إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عن كسوجنا تفسير القرآن الكريم كها aan soo gaahnay darsigeennii boqol iyo toban oo nooga bilaabanaya aayadda koowaad ee min suurati alaxzaab suuratu laxzaab waa suura madaniya waa suwarkii ama qur-aankii soo degay bacda alhijra nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu maka ka hijrooday oo uu madiine u hijrooday ka gadaal qur-aankii soo degay ka mid ta qur-aanka marka madiine ku soo degay waxaa la yaqaanaa macaanidii qur-aanka makigaa ka hadli jiray wuu ka hadlaa oo ahaa caqiidada towxiidka qiyaamaha jannada naarta risaalada wuu ka hadlaa qur-aankaas laakiin macaani badan oo aayaadka makigaahu aysan ka hadli jirin oo kaleu ka hadla oo u badan yahy macaanidaas oo ah waxa weeyaan axkaamta xalaasha iyo xaaraamta ayuu wax badan ka hadlaa wuxuu ka hadlaa jihaadka wuxuu ka hadlaa nifaaqa oo waxa weeye munaafiqiinta iyo sifaadooda wuxuu ka hadlaa guurka wuxuu ka hadlaa beeca wuxuu ka hadlaa ukhuwada iimaaniga wax badan oo axkaam dheeraada ah ayuu ka hadlaa oo waxa weeyaan qur-aankii makiga ahaa uusan in badan ka hadli jirin sidaas darteeda suuraddaanu ayadoo ka hadlayda macnihii suwarkii makigaa ka hadli jiray oo towxiidka iyo bachiga iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta ah haddana waxay ka hadlaysaa macnahaas suwarka madanigaahu ay u badan yihiin oo axkaamta ah oo axkaamta ah kuwaas ayay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa masaa'il xalaal iyo xaaraam waxay ka hadlaysaa masaa'il jihaad waxay ka hadlaysaa sifaat lmunaafiqiin waxay ka hadlaysaa nikaaxa wax axkaam badan oo ku saabsan waxay ka hadlaydaa jalbaabki iyo xijaabkii gabadha muslimadda axzaab waxaa loogu magac daray qaswadii weyneed ee dhacday sanadii shanaad ee hijriyada ee qaswatul axzaab la yidhaahdo duulaankaasa loogu magac daray oo qisadiisa ayaaba ku jirta suuradda maqrada ugu horeydaba dhexdeeda ayay ku jirtaa ilaa maqrada labaad ayay waxa weeyaan qisadaasu ku jirtaa marka duulaankaasaa loogu magac daray oo marna la yidhaha qaswatu laxzaab waa gaaladii duulaanka soo qaaday markaas marna waxaa la idhahdaa qaswatu khandaq waa tarajaygii ama difaacii loo jeexay ama dhufayskii loo jeexay qaswada labada magacba waa leeda marna waxaa lagu magacaabaa gaaladii soo qaaday marna waxaa lagu magacaabaa tarajaygii ay muslimiintu u jeexeen suurat laxzaab waxay ka mid ahayd qur-aanka suwarka ugu dhaadheer laakiin qayb badan oo ka mid ahaa la nasakhay qaybtaas la nasakhay oo iskugu jirta qayb la nasakhay lafdigii iyo xukunkiiba lafdigiina lama yaqaano waa la rafciyey xukunkiina lama nolo kuma addoonsano ilahay waa naga rafciyey iyo qayb lafdigeedii la nasakhay laakiin xukunkii uu baaqiya suuraddaanay ka mid suuraddan ayay ka mid yihiin wuxuu yidhi ziri radia allaahu canhu ubay ibnu kacab ah wuxuu igu yidhi uu yidhi suuratulaxzaab ilaa halkee akrida imisaad aayaadkeeda markaa tiraydoo imisay kuu tahay yidhi aayadaheedu markaasaan iu yidhi waa toddobaatan iyo saddex aayadood waana sidaas hadda annaga ay noo tahay toddobaatan iyo saddex ay noo tahay hadda suuradda annaga toddobaatan iyo saddex ayaan anigu akriyaa u yidhi intaasa ii tahay ubay ibnu kacab wuxuu yidhi laqad ra'aytuhaa wa inahaa la tucaadilu suurat albaqara aniga waxaan arki jiri yidhi suurat laxzaab oo la eg suurat lbaqara waqtigaasaan akri jiray yii marka maxay kutusaydaa in badan oo ka mida in la nasakay soo maa taasay kutusaydaa ilaa qur-aankii ma lumine qur-aankii ma lumin hal xarafka ma lumin intii ilahay noogu talagalay inaan waxa dhexdeena uu ku baaqi noqdo qaybtaas waa la rafciyey qaybtaas la rafciyaa marka laba iskugu jirta qayb waxaa la rafciya lafdan wa xukmanba lafdigiina tiraawadiina waa la nasakay xukunkiina waa la nasakay qaybna tiraawadiiya la nasakay laakiin xukunkii waa baaqi ubay ibnu kacab wuxuu yidhi walaqad qara'naa fiihaa ashayqu washaykatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatata nakaalan min allaahi wallaahu caliimun xakiim waxaan arki jiray yuu yidhi aniga waxaan akri jirnay yuu yidhi suuraddan dhexdeeda aayaddan ashaykhu ninka odaga ah waxaa loola jeedaa nin oo waxa weeyaan guur xalaala soo maray isagoo xor ah qaangaar ah guur xalaala soo maray ku galmooday kadib zina ku dhacay ashaykhu washaykatu ninka sheeqa ah macnaha ninka odaga ah iyo gabadha duqda ah gabadhana waxaa loola jeedaa shayqadda waxa weeyaan gabarh iyadoo qaangaar ah oo xor ah guur xalaala soo martay kuna galmootay labadoodaasu idaa zanayaa hadday zinaystaan farjumuuhumaa dhagax ku dila albatata go'naan xugun go'an wey oo aan khiyaar mu'miniintu lahayn oo ma ka daynaa ma ciqaab kale aan ugu bedelnaa khiyaar ma leh albatata wey dhagax nafta kaga jara aayaddaasaan akhri jirnay yuli nakaalan min allah maxaa loogu talagalay wuxuu yidhi waa cuquubo lagu cibro qaato nakaalka waxa la hahdaa cuquubada qofka markuu arko uu is yidhaa tanoo kale iyay kugu dhiceen ka car marka dhagax in lagu dilo waa cuquubo ilaah ugu talagalay zinada in lagu hor istaago oo dadka kale ku cibro qaataan saasuu yidhi wallaahu caliimun xakiim ilaahay asagaa u cilmi badan dadka masaalixdooda asagaa xikmad badan waxa dadka u danana asagaa yaqaan aayaddaas waxa weye bukhaari iyo muslimna waxa weye xadiiskaas waa ku sugan aayaddaas u jiri jirtay oo cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi nabigaa rajmiyey annagaa rajminay aayaddaanna waa akhrinay wakhtigu inta dheeraado dadka gabal inay inkiraanan ka cabsanaa yidhi aayaddaas oo yidhaahdaan dhagax in wax lagu dilaa diin maaha waana diinkii nabiga la inkiray waana kufri hadii la yidhaha dhagax in wax lagu dilaa sax maaha marka xadiidkaas imaam axmed sanadkiisa ayuu kusoo cabdullaahi ibnu imaam axmed ayuu ku soo arooriyey sanadkiisa zawaaidda uu musnadka ku leeyahay waana xasanu yidhi xaafid ibnu kaiir laakiin waxaan sidaan sheegnay bukhaariya muslim ay ku taallaa sanad kale bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nabiyu nabigaanow ittaqi llaaha allaah ka baq walaa tudici lkaafiriina gaalabahaa deecin waalmunaafiqiina uurka gaalabahaa deecin ina allaaha alle kaana wuxuu alle ahaaday caliiman mid oqoon badan xakiiman oo xikmad badan wattabic raac maa diinka yuuxaa la waxyoonaa ilayka adiga lagu waxyoonaa min rabbika xagga rabbigaa lagaaga waxyoonaa ina allaaha alle kaana alle wuxuu ahaaday khabiiran mid xogogaal u ah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan watawakal tala saaro cala allaahi alla dushiisa tala saaro wa kafaa billaahi allah ku filan wakiilan mid la tala saarto yaa ayuha nabiyu nabigaanow ittaqi llaaha allaah ka baq nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbulcaalamiin khitaabka ku wajaha markaas wuxuu leeyahay nabiyow allah ka baq xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi taasoo kale waxaa la yidhahdaa tambiih bilaclaa cala aladna taasoo kale waxaa la yidhaahdaa baraarujin laysku baraarujinaa shayga sarreeya kan hooseeyaa la tilmaamaa kan weyn si loo fahmo kan sarreeyo si loo fahmo ayaa kan hoose la tilmaamaa maxay tahay taas macnaheedu haddii nebi muxamed sala allahu calayh wasalam oo nabigii allah oo rasuulkii allah oo waxa weeyaan khaliiluraxmaan ah waxa weeyaan haddii alle uu leeyahay allah ka baq oo la amraa allah inuu ka baqo inta ka hoosayda in alle ka baqaan waa min baabi alowlaa in la amrana waa ku habooyi saas weeye intii kale oo dadkii kale ilaa nabigi iyo rasuulkii allah oo khaliilkii allah oo macsuum ah a alla leeyahay alla ka baq haddii isagaba alla ka baq la yidhi waxaa baabu owlaaho la fahmaa cid kasta oo kale alla ka baq in la yidhahdo idan hadduu shiiq yahay hadduu shaab yahay hadduu taqi yahay hadduu faasiq yahay qof kasta alla ka baq waa la dhihi karaa ilaahay ka baq inaan la yidhi meel taagan allah ka baq markaasuu le maanaad ileeda war alla ka baq meeshana waxaan u taagana warya waa alla kacabsi xaa meesha ay dhigayba waa qaldanta subxaan allah xayta meeshan waxu taagana haddaad alla u taagan tahay alla ka sii baq ya nebi maxamed muxuu taagnaa alla ka baqin midda ugu sarayda soo maaha ana adqaakum lilah nabigu saas u dhihi jira wallaahi anaa in kugu alla kacabsi baq alla ka baq alla leeyahy sidaas darteeda alla ka baq qof inta la yidhaha ka xanaaqa waa jaahi ama waa mutakabir qof kastaa la leeyahay allah ka baq sidaas weeye alla ka baq nabiga marka waa maxa alla ka baq macnaheedu horta waxa weeye waxa weeye biimtihaali awaamirihi wajtinaabi nawaahihi awaamirtiisa qaado fuli waxa uu kaa reebay ka har haddee taas nabigu awalu ku sugnaa soo maa wax alla wuxuu alla amray inuu sameeyo wixii alla ka reebaan inuu ka haro awalba ku sugnaa sifadaa soo maa alla ka baqaana leeyi waxaa weeye macnaheeda dun wasdad sii daa'im alla kacabsigii horood hayday haddana siyaadso ilaa halkee ka siyaadsana awaamir cusuba la amra ilaahay soo dejina nawaahi cusubaa soo degayo alla wax cusub ka reeba waa siyaado soo maa marka dun wasdad wey sii daa'im alla kacabsigaagii hore haddana siyaadso saas weeyaan marka nabiga alla ka baq marka la leeyahay waa saas ee inuusan awal alla ka baqayn macnaheedu maaha awal alla waa ka baqaydaye dum waa inaad daa'imtaa cala taqwa wasdad siyaadso oo awaamirta cusuboo mar kasta alle xaggiisa kaaga imaanayda fuli nawaahidana siday tahay uga har marka ilaahay awaamirtiisa fuliyo qaado nawaahida uu kaa reebayana ka har walaa tudici ilkaafiriina gaalada haadeecin gaalada gaalnimada muujisanayda haadeecin gaaladu awaamiray bixinayaan nawaahina waa leey waxbay ku amrayaan waxaas yeel waxaas yeel waxna waa kaa reebayaan waxaasa yeelin waxaasa yeelin akhbaarna waa ku siinayaan sidaas waa sida lagu liibaano sidaasna waa sida lagu khasaaro intaba ha ku addeeci waalmunaafiqiina uurka gaallada munaafiqiinta waxa weeyaan qofka daahirkii islaamnimo muujisanaya qalbigan aan ilaahay ka rumaysnayn kufriga oo ictiqaadiga waa midkaas midka ugu daranna oo qur-aanku badana idlaaqana waa kaas kufriga ictiqaadiga wey kufri ictiqaadiga iyo kufri camaliha jira kufri camaliga waxa weyan qofka muuminkaa oo camal munaafaq sameeya beenuu sheega waa camal munaafaq qofkina waxa dhacda inuusan qalbiga ilaahay ka rumaysay kaasoo kale waxaa la idhahdaa nifaaq oo camaliya laakiin nifaaqa khatarta waa ka sii daran labaduba waa khatar laakiin kanaa sii daran kaa ictiqaadi kan waa kaafir wey midkaa ictiqaadiga marka gaala munaafiqiinta uurka gaaladaa ee daahirkii islaamnimo ka muujisana qalbigana aan ka rumaysnayn ayagana ha addeecin amarkooda ay ku siinayaan ha qaalaboon ha fulin waxa ay kaa reebayaan ha ka harin waxa ay kuu sheegayaan ha ka rumaysan xaafid ibnu kaiir waxau yidhi macnaheeda waxay tahay ha addeecin laa tasmac minhum tala ha ka dhegaysan gaal iyo munaafiq wax talaa ha ka dhegaysan iyo awaamir awaamir iyo nawaamirna ha ka dhegaysan walaa tastashir minhum walaa tastashirhum hana la tashan gaal ha la tashan ila isku madaba ma tidiin moogta isku maslaxana ma tiidin marka ha la shuurayn danaha ummadaada masiirka ummadda siyaasadda ummadda diintooda xukunkooda midna ha kala shuurayn gaal hadduu kuu sheego asagu kula soo doontana ha ka dhegaysan aduguna ha raadsanoo ha dhihin iltala igu biir saas wey xaafidinka bal fiiri macnaha saw ma cadda marka fiiri arrintii laba unbay noqon waxa weeyaan gaal iyo munaafiq iyo allah awaamirtiisa nabigii waxaa la amray allah adeec awaamirtiisa qaado nawaahidiisa ka tag akhbaartiisa rumee munaafiq iyo kaafirna ha adeecina ka tag labadaas wey qofkii marka nabiga rumeeyey dariiqiisu mara qofkii nabiga khilaafayna dariiqaas ilaahay diidayu mara sidaas weeya ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid u oqoon badan xakiiman oo xidmad badan caliiman mid oqoon badan u ahaaday oo u oqoon badan bicawaaqib alumuur arrimaha ciribtooda ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimaha ciribtooda asaga u aqoon badan waxa uu alla sheegaya waa biyo kama dhibcaan ayadaa maslaxadda adduun ku jirta midda aqlina ayaday ku jirta marka alla cilmi weeye wuxuu ku amraa wax kugu amraa shay walba waxa ka dambayn doonuu yaqaana waana xakiim oo sharcigiisa iyo aqwaashiisa afcaashiisa iyo qadarkiisa waa xikma shay walba meesha u munaasibkaahu dhigaa waxa ilaahay jideeyey waa xikma waa xikma marka allahaas adeec haddaba haddii la yidhi ha raacin gaalada awaamirtooda nawaahidooda dastuurkooda sharcigooda axkaamtooda ha qaadan maxaa la qaadan waa tanaa wattabic raac maa yuuxaa ilayka waxaa laguu waxyoonaa min rabbika xagga rabbigaaga lagaaga waxyoonaa min rabbika laba icraaba ku bannaan tacalluji min rabbika xagga rabbigaaga lagaaga waxyoonaa ama xaalee min rabbika xagga rabbiga xaalu ka ahaaday wattabic raac maa diinka yuuxaa la waxyoonaa ilayka adiga nebi maxameda laguu waxyoonaa min rabbika xagga rabbigaa xaalu ka ahaaday oo min kitaabin wa sunna ah waxaad raacdaa ood ku socotaa caqiidada cibaadada manhajka mucaamalada siyaasadda dhammaan waxaad raacdaa diinka rabbi xaggiisa lagaaga waxyoona oo ah alkitaab wasunna kaas raac marka qur-aanku kulligiis waa isfasiraa macaanidaasuu ku wada socdaa qofka laba maada waxba kama dhaxeeyaan imaa an yatabica arasuul wa imaa an yatabica alhawa washayaan qofka qur-aanku labadaasu ku celcelinaa fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yatabicuuna ahwaa'ahu nabiyo waxaad ogaataa haddaysan adiga ku ajiibin oo diinta adiga lagu waxyoonayo alkitaab wa sunna aysan ku socon waxay rabaan hawadooda inay ku socdaan waxay naftoodu jeceshahay ayaga la toosan inay ku socdaanay rabaan waxay rabaan inay shaydaan addeecaan sidaasay rabaan marka labadaas dariiq un weeye imaa ila shaydaan oo ah kaafiriinta iyo munaafiqiinta dariiqooda wa imaa ila waxyi in allaaha alle kaana alle wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan khabiiran mid xoog ogaal u ah fiiri bimaa tacmaluuna awal yaa lala khidaabaayey nabiga sala allahu cala waslam soomaan haddana maxaa la yidhi bimaa tacmaluuna meeshaas masalo weyn oo usuul fiqiyaha laga ka baxa oo usuuli ah oo jamaahiirul usuuliyiin ay ku tagaan waxay tahay alkhiaab alkhaasu lafduhu binabiyi sal اllahu calayh wasalam yacumu xukmuhu jamiica alumma alkhiaab alkhaasu binabiyi sal اllahu alay slam alkhiaab alkhaasu lafduhu binabiy khiaabka lafdigiisu khaaska ku yahay nabiga sal اllahu calayh wasalam yacumu xukmuhu alumma xukunku wuxuu camima ummadoo dhan ummadoo dhan ayuu camima nabiga marka hadalka lafdiga hadduu isaga ku khasisan yahay xukunka wuxuu ku camimaya ummadoo dhan aa laga raba hayl hadeer nabiga lala hadlaaya markii awaamir la siiyey waxna laga reebay aa la yidhi in allaha alle kaana wuxuu ahday bimaa tacmaluun waxaad samaynayda bimaa tacmaluun marka maxay tustay ciddii lala khidaabay inay jamac ahaayeen oo ummaduna ku jirtay khidaabka nabiga ha ku dhaco laakiin ummaduna ay ku jirtay qur-aanku macnahaas aad ugu badan yahay horena waa xukunkaas usuuliga horena waa usoo baraarujin horana waa usoo bra kaan kusoo baraarujin suuratu dalaq ragaa la socda ragna maba ogaba waxa weya alkhiaab alkhaasu lafduhu binabiy yacumu xukmuhu jamiica alumma suuratu dalaqaan kusoo baraarujinay taxriimna waa la mid labada suuraba xukunkaas waa ku jira dalaaq waxaan kula soo baraarujinay fiiri yaa ayuha nabiyu nabigaanow aa layidhi idaa dallaqtum marka aad furaydaan fiiri idaa dallaqtum sawjac lagama dhigin yaa ayuha nabiyu aa nabigaa lagu marka xukunku ummadoo dhan u dhexeeya soo ma jeedin suuratu taxriimna waa sidaasoo kale yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajika wallahu gafuuru raxiim maxaad ka dambeey qad farada allaahu lakum taxilata imaanikum lakum sow jamc maaha wamaa takuunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camalin fiiri suuratu yunus wamaa takuunu fii sha'nin nabi maxamed oo arrin ku dhex sugnaa maydia wmaa tatluu minhu min qur'aanin maxaa ka dambeey walaa tacmaluuna tacmaluuna sow jamcma suurat ruumna waa noogu imaan doonta aayadka noocaas waxa weeye nabiga lala khitaabaa kadib jamca laga dhigaa maxay kutuse nabiga khitaabka lala khitaabayey in ummadana laga rabay xukunkaas in ummadoo dhan laga rabay idan waxa xukunkan laga raba inuu alla ka baqo shaydaanka uusan adeecin kaafiriinta iyo munaafiqiinta waxyigana uu ku socdo waa ummadoo dhan marka saasa soo baxday marka ka fiiri maxamedulamiin shaqiida adwaau bayaankana ka fiiri suurat ruum si fiican ugu faahfaahiya halkanna waa ku sheega xukunka suurat laxzaab dafcu ihaamkana waa uu ku sheega labadaba masaladan laakiin suurat ruum si fiican ugu faahfaahiya tafsiirka wa tawakal tala saaro calallaahi alla dushiisa fiiri qur-aanka xikmadda iyo qaabka macaanidiisa iskula socota waa macno cajiib badan waa macno cajiib badan markii la yidhi gaal iyo munaafiq ha adeecin qur-aanka ku soco iyo sunnada waxaa macno halkaas waxa weeyaan ka laasimayo dalaalatuliltizaam waxaa lagu fahmaa cadow badana kugu kacaha laga fahma maxaa yeelay banu aadamku kufaar u badan yahi waa wax la ogyahy kufaar uu u badan yahi munaafiqiinna waa ku jiraan laakiin hadda xataa inta muslim sheegata iyo inta gaal sheegata weligeed gaaladaa badan soo ma jeedo marka markaad tiraado gaal iyo munaafaqa deeci maa kitaab iyo sunnaana ku soconaa isla markaas waxaa ka laasimaya cadow badan inaad yeelanaydo oo ilaa dhammaan ciddaan aad ka soo hor jeesatay cadow kugu noqone oo gaal iyo munaafiq oo dhan haddii gaal iyo munaafiq oo dhan xaragga aan u jaro halkeen aada waa lay hareeraynaa fiiri marka maxaa laga dabamariyey watawakal tala saaro calallaahi allah alla korkiis tala saar alla ku tiirso kitaabkan iyo sunnadan qaadashada aad qaadato waxaa ka laasimaya cadaawad badan oo lakugu kacdo soo maahan waxaad ku tiirsataa alle isku halleen ku tiirso xisbigiisu ma jabee wa kafaa billaah allah ku filan wakiilan mid la tala saarto isagaa ku filan cidda tala saarta waa ku filan yahi wakiilanta laba icraabada kuugu bannaan tamyiis ka dhig wakiilan min jihati lwakiil mid la tala saarto isagaa ku filan ama xaalee wakiilan xaale u yahay mid la tala saarto maa jacala allah allah uma yeelin lirajulin qofna min qalbayni qalbayni laba qalbi labadaas qalbiyoo fii joofi gudihiisa ku sugan wamaa jacala ma yeelin alleh aswaajakum sawjooyinkiinna kama yeelin allaa-ii sawjooyinka tudaahiruuna aad dihaaraydaan minhunna sawjooyinka xaggooda aad dihaaraydaan ummahaatikum hooyooyinkiin alle kama yeelin wamaa jacala alla kama yeelin adciyaa'akum kuwa aad wiilasha ku sheeganaydaan abnaa'akum wiilashiinna alla kama yeelin daalikum kaas la soo sheegay qowlukum waa hadalkiinna biafwaahikum afafyaalkiinna aad ka tidhaahdeen wallaahu allena yaquulu wuxuu yidhaahdaa alxaqa xaq wa huwa alle yahdi waa hanuuniyaa asabiila waddada toosanoo xaqa ahoo dadka ku hanuuniyaa udcuuhum wiilasha ugu yeedha liaabbaa'ihim aabbayaalkood ugu yeedha huwa yeeritaankaas a aqsadu cadaalad badan cindallaahi alla agtiisa fain lam taclamuu hadaadnaan fain lam taclamuu haddaadnaan garan aabbaa'ahum aabbayaalkood fa ikhwaanukum fahum wiilashu ikhwaanukum waa walaalihiin fi diini diintayni kugu walaal ah wa mawaaliikum waa mowlayaalkiin walaysa calaykum dushiinna ma ahan junaaxun wax dembi ah fii maladii kii akhda'tum aad ku gefteen bihi maaga walaakin ilimu dembiga maa fii maakii dhexdiisuu ahaaday tacamadad ay u qasaday quluubukum qalbiyaalkiinna wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan axkaamtia markaa la gudagalay si guud intaasu waxay ahayd tawjiih guud oo qofka muuminkaa nabiga iyo kayrkiisba la raba dariiqay ku soco lahaayeen haddeer masaa'il gaaraha la galay oo xalaal iyo xaaraam ku saabsan saddex mas'alo ayaana aayadahan ilaahay noogu caddeeyey subxaanahu wa tacaala tan ugu horrayda waxay tahay maa jacala allaahu ilaah uma yeelin lirajulin qofnaba rajulka waa min baabi taqliid qofaa loola jeedaa nin kaliya maaha qof ilaah uma yeelin min qalbayni min taasilaan ama tawkiid ah qalbaynid waa mafcuul bihigii min qalbayni laba qalbi ilaahay uma yeelin labadaas qalbiyo fii jawfi gudihiisa ku sugan qalbigu waa wadnaha wadnuhuna waa meesha caqligu ku jira suuratu waxay noogu imaan doontaa caqligu madaxa kuma jiro ee wadnuhu ku jira suuratu waxay noogu imaan doontaa insha allah suuratu lxaj wadnaha ayuu ku dhex jira caqligu marka ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala qof ma jiro uu laba wadno dhexdiisa geliyey qof walba hal wadnuu leey wadnahaasa caqligu ugu jira sidaas darteeda hal amara ka soo fula wadnahaas amarkaasaa madaxu ku soo dhacaa markaasaa qofku fulina haddii laakiin laba wadna uu lahaa lahaa oo laba caqli ah oo midba gooni u fakero waa isku dhici lahay ilaa mid wuxuu leeyahay fariiso uu qofka kusoo rida midna wuxuu kusoo ridaa istaag ee kee samayna marka maba qofkana waa wareeg lahay sida wax waalanu noqola laakiin ilaahay fadligiis iyo raxmaddiisa waxaa ka mida ilaahay weyne hal wadna u yaal halkaas wadnaha marka awaamirta bixina khalaas marka waa cadda xaafid ibnu kaiir horta marka hore mufasiriinta in badan oo ka mid a sida xaafid iyo qayrkiisba ay sheegeen waxay yidhaahdeen waxaa jiray nin quraysh ka mid ah nin quraysh ka mid ah ayaa jira yidhahdeen oo dhihi jiray aniga laba qalbiyaan leeg saasuu ku andaxoo jiray laba qalbi oo mid walba caqli kaamil igu jiro saasaan leeyahay qaarkood waxay ku sii dareen waxay yidhahdeen maalintii bederu ka qayb galay yidhahdaan dagaalka markaasuu dagaalkii markay gaala jabtay gaaladu ka mid ahaaye uu cararay isagoo cararayo ordayuu maka gal oo halkaba gacan ku sida markaasaa layidhi dulqalbeyn laba qalbiile aawey kabtii kale suu yidhi ma midaan sidaaba ha hal mid miyaanba sidaa ilaa wuxuu arkay wax la yaab leh markaasaa la kadaab inaad tahay waa caddaa soodig dhihi jira laba qalbiyaan leeyahy markaa tan ku qaadayda qalbigii kale alkuu jira qaarkoodna taasayba kusii dareen calaa kulli xaal mufasiriin badan taasay mareen sidaas darteed waxay dhahdaan aayadda taasaa lagu anfinaya qof laba qalbi lahu ma jiro xaafid ibnu kaiir macnahaas waa diida wuxuu idhi laba qalbi wax sheegtay lama arko mana jiraan aayaddana hadda laba qalbi qof lahu ma jiro macnaha loo danleeya taas kaliya maaha tanu waxay tahay waa amar xisi aho qof walba garanayo laakiin arrin macnawiha laysku fahamsiina oo waxay tahay xukunka soo socda oo ah xukunka saddexaad oo aayaadkaanu ka hadleen xukunka saddexaad oo isla aayad baanu ka hadashay carabtaa waxay yiqiineen qofku wiil uusan dhalin u begaa caqligiisa iyo waxtarnimadiisa markaasuu ka wiil dhigana maalan suuqoo kaleetay tegayaan suuqa waxa w waa jaahili qabiilkaana duula qabiilka kale ay soo qafaalanayan ooga caruur iyo wiilal iyo rag waaweyn intaba suuqay keensanayan marka suuqaasaa lagu kala gataa suuqu tagaa marka wiilashan waa la hadlaa kan waa fiirina ma mid caqli badan uu gadana markaasuu waxa wey wiilu ka dhigana hadduu u bego hadduusan u beginna addoonkiisaasuu ka dhigana hadduu u begana wiilu ka dhigana taas way midda jirto marka kadib wiil caadiu ka dhigana waa uu dhaxlaa isagu waa dhaxlaa waa loogu abtirinaa waa un wiil caadi taasaa qur-aanku marka diida waana sabab nusuulka aayaadkaanu ku soo degeen sida cabdulaahi ibni cumar uu caddeeyey xadiiska saxiixaha ee bukhaari iyo kayrkiisba ku sugan uu yidhi cabdulaahi ibni cumar ibnu khadaab maa kunaa nadcuu zayd ibnu alxaarifa ilaa zayd ibnu muxamed zayd ibnu muxamed aan dhihi jirnay yidhi zayd ibnu xaarifa nabi muxamed sala allahu calayh wasalam waxaa siiyey khadiija bintu khuweyli suuqa waxa weeyaan adeerkeeda suuq u socday tiri wiil caqli badan iisoo raadi suuqa cukaaduu tegey wiilkaanoo lagu gadaayo ah waa uu fiiriyey wiil aad u caqli badan ah marka wuu soo gatay waa u keenay wuxuu wiilkaas anigu u arkay wiilkaad ii dirtay waa kaasa haddaad u begto qaado khalaas way u begtay waa qaadatay kadib nabigay siiday sala allahu calayh wasalam nabiga markay siday waa dambe isagoo safaroo dhanka shaam u socda owr safara la socda aa adeerkiis arkay xogaa wuu dareemay magacaa zayd ibnulxaarifa ibnulkalb zayd ibnulxaarifa ayaa la yidhahda ibnu sharaaxiil alkalbiy qabiiladaadana reer kalbi halkaad ka timid maka ma dadka u dhashaataa mise mawaalida mawaalidaana ma addoon baata mise xor addoonana yaa kule nin la yidhaha maxamed ibnu cabdillahi ibnu cabdilmudalib inta la ordu aabihiis u geeyo war waa kan wiilka maalintii dagaalka reer hebel iyo reer hebel dhex maray la qafaasha say kuula dhaqmaa ninka kulu sida ugu wanaagsanuu ila dhaqmaahu aad u khiyaaraha ilah waa soo raaceen waa u yimaadeen nabiga sala allahu calayh wasalam waxay dhahdeen ninyahu wanaagga dadka ugu baaqi jirtay idinka weliba reer maka waxaa laydinku yaqaanaa inaad maxaabiista furataan dadka oo waxa la dulmina u gargaartaan wiilkaas annagaana laka soo dhacay haddana qarash inaan iska bixinno diyaaraan u nahay wiilka inaan lacagna bixinaan rabnaa noola dayn wax ka fiicanaan idin hayaa yidhi nabigu sala allahu calay wasalam khiyaaraa la gelina halkaasaa la taajina hadduu idin raaco shilin laynkaba rabo wata aabbaha iyo adeerkaa raacaan leeh hadduu rabo haddaa rabtaan aniga iraac hadduu aniga iraacan ii daayo say yihahdeen cadaaladaad noo samay waa uu yeeray zayd ibnu alxaarifa ibnu sharaaxiil wuxuu yidhi zayd aniga iyo ninkaanu yidhi waa aabbahay kanuna adeerkay kanuna waa walaalkay ama saddexdoo raacoon ama aniga raac waxa uu yidhi adaanku raacayo qofna kugu doorsama war waxay yidhahdeen ma addoonnimaad raalli ku noqoto iska daayo yidhi maxamed qofna ku doorsan maayo adduunka joogay khalaas markaasaa nabigu yidhi markhaati ka ahdaanna waa xoreeye waa xore saasaa lagu xoreeyey nabigu wiilu ka dhigtay markhaati ka ahadu wiilan ka dhigtay zayd ibnu muxamedaa la yidhahda ibnu cabdillahi ibni cabdilmudalib waa idhaxla ama waa dhaxla khalaas sidaas aayaduna saasay usoo degtay arrintaas inay joojido ayay usoo degtay markay dambe marka xaafid ibnu kaiir wuxuu leeyahay maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni meeshaan ma yaalo yidhi nin laba qalbilo la yidhahda aayadduna macnahaas ka hadli mayo ee waxay ka hadlaydaa sida loo og yaho dadkoo dham u og yihiin qof laba qalbilahu inuusan jirin qof laba aabbalhuna ma jiro saasaa laga hadla macnaha dambaa la isfahansiinahu oo ah inaan qof aadan dhalin inaad tiraada aabbaan u ah oo asna kugu abtirsado inay tahay waxaan jirinaa lagu taabsiina mogtaa caruurkan qof kalaa dhalay soo maaha aabba kalaa dhalay ma dhici karta aduguna inaad dhasho ma dhici karto sida aysan u dhici karin qof inuu laba qalbi yeeshaa ma dhici karto caruurna inuu laba aabba yeesho sidaas darteeda waa been iyo qalade daayow saas wey daayow marka macnahaasay aayaddu ka hadlayda wey xaafid kafiir maa jacala allaahu alla uma yeelin lirajulin qofna min qalbayni laba wadne labadaasoo fii jawfii gudihiisa ku jira wamaa jacala ilaa kama yeelin aswaajakum sawjooyinkiinna allaa i sawjooyinka tudaahiruuna aad dihaaraydaan minhunna sawjooyinka xaggooda ummahaatikum hooyooyinkiin alle kama yeedhin masaladaanna masalo kale oo waxaa jirtay gaaladii quraysheed in ay dhihi jireen ninka sawjadiisa marka uu rabo inuu dalaaqo oo kale anti calaya ka dahri ummi uu dhihi jira anti calaya ka dahri ummi adiga waxaad igala mid tahay islaamtiisuu leey hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay saasna dalaaqay ka mid aheed waa ku kala tegi jireen arrintaas marka aayaddan waxay sheegaydaa inaysan sax ahayn ay qalad tahay oo sawjadaada oo macaamilinin dhex maro xalaasha ku ah inaysan hooyadaa shabihin meelna kama shabahin hooyadaa ku dhashay ya taas inay xukunkaas uusan jirin suuratulmujaadalana ku soo marno xukunka ka imaanayana lagu faahfaahiyey munkar inay tahayna waa lagu sheegay maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa-ii waladnahum wa innahum layaquuluuna munkaran min alqowli wa zuuran ila wuxu uhi waxay ku hadlayaan waa hadal munkar ah iyo been abuur marka waa dembi kabiire ah ninku inuu zawjadiisa ama xaaskiisa yidhaahdo hooyadeeya kala idab darro weeye waa akhlaaq xumo waa xaaraan waa munkar maxaa hooyada ugu shabahayda maxay tahay shabaha ka dhexeeya hooyadaa iyo xaaskaaga xaaskaagaad la seexato kuu bannaan iyo hooyadaa ku dhashay idab darro wey marka qof kastoo muumina waa inuu ogaadaa waa munkar inaad xaaskaaga tira hooyadeed igala mid waaba munkar xukunka ka dhalana kadib hala gaaro laakiin iyadaaba munkaraba inaad tiraahdaaba xaaraanaba waxaana la mida dhammaan maxaarimtaada inaad ku shabahdo hooyada habaryarta ayeyda walaasha dhammaan xaaraan wey inaad tirado inaad ku shabahdo oo tira igala midaad xukunka ka dhalanayana horaan u soo marnay oo qofkii sidaas ninkii zawjadiisa ku yiraa hadduu markaas dalaaq daba dhigo khalaas waa kala hareen waa dambaaba ilahi ha u toobad keeno islaantiina waa iska furay laakiin hadduusan furina haysto waxaa laga rabaa addoon inuu xoreeyo hadduu awoodi waayana laba biloodoon maalin u dhexayn inuu soomo hadduu hal maalin afuro waa soo bilaaba ayagoon intaysa istaabanaana laga rabaa inuu axkaamta suliyo hadduu laba bilood soomi waayana waxaa laga rabaa lixdan miskiin inuu quudiyo intaysan istaaban xukunkaasna horaan u soo marna isagoo faahfaahsan wamaa jacala alla kama yeelin adciyaa'akum kuwa aad sheegataan adciyaa waa jamcu daciyin daciyin waxa weeyaan waa sidaan soo sheegnay caruur aadan dhalin oo aad tidhaahdo anaa dhalay oo lagugu abtiriyo oo tira wiilkaygii ibnii aad leedahay ibnii aad leedahay mana aadan dhalin sidaas weeye daciy marka wamaa jacala alla kama yeelin adciyaa'akum kuwa aad sheegataan oo tidhahdaan waa wiilasheenna abnaa'akum wiilashiinna alla kama yeelin marka taasna waxaa ilaahay weynaa ku xarimay subxaana wa tacaala caruur aadan dhalin inaad tidhahdo waa wiilkaygii caruur aadan dhalin inaad tidhaahdo waa wiilkaygii xaaraan wey inuu kugu abtirsadaana xaaraan weeye ma bannaana inuu kugu abtirsadaana ma bannaana ilaa wuxuu yidhi subxaana daalikum halkaa lagu ishaaraa maa dukira min umuuri alaaa wey saddexda arimoodoo lasoo sheegay saddex arrimoodoo lasoo sheegay maa dukira min alumuuri alaaa saddexda arrimoodoo lasoo sheegay oo ah qof laba qalbiluhu ma jiro zawjooyinkiinuna hooyooyinkiin ma ahan ee been ha sheeginina oo ha ku shabihinina caruur aadan dhalinna anaa dhalay ha dhihin saddexdaas weeye daalikum saddexdaas arrimood qowlukum waa hadalkiina biafwaahikum afafyaalkiina aad ka tidhahdeen waa hadal un afka aad ka tidhahdoona xaqiiqo lahayn qofka hadalkaagu ma jiro marka laleeya so lama yidhaahdo waa waxaad adigu iska tiri macnaha xaqiiqo ma leh waa been iska daaya ma wallaahu alle yaquulu wuxuu yidhahdaa alxaqa cadliga ilaahay cadligu ku hadla caruur aadan dhalin inaad adigu iskugu abtirido amuu kugu abtirsadaa cadaalad ma ahan ilaahayna cadligu ku hadla marka cadli waxaa caruurku cidduu dhalay in loogu abtiriyo wa huwa alle yahdii wuxuu dadka ku hanuuniyaa asabiila waddada toosan cadli waxaa ah waddada toosan waxaa ah inaadan laba qalbi sheegan inaadan islaantaada ku shabihin hooyada waddada toosan waxaa ah caruuraadan dhalin inaadan sheegan oodan dhihin waa dhalan adna aadan ku abtirsan cidan ku dhalin cidan ku abtirsan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi udcuuhum ugu yeedha caruurtaas udcuuhum caruurtaas ugu yeedha humtu adciyadii u laabanaya liaabbaahim aabbayaalkood ugu yeedha huwa halkaad u celina ayil iddicaa yeeritaankaas aa aqsadu cadaalad badan cindallahi alagtiisa caruurta waxaad ugu yeertaan aabbayaalkood aabbihii dhalay ugu abtiriy qof walba aabbihii dhalay ugu abtiriyey udcuuhum amar weeye amarkaasuna waa midka lagu nasaqay xukunkii lagu sugnaa fi ibtidaa lislaam islaamka bilowgiisii xukunkii lagu sugnaa oo ah min jawaasi iddicaai abnaa'i alajaanib inaad sheego karto dhigi karta waa wiilkaygii carruur ajnabi kaa ah awalkii islaamka lagu sugnaa xukunkaas waa la nasakhay waxaana la yidhaha min baabi naskhi sunnati bilqur'aan aa la yidhahda min baabi naskhi sunna sunnaa la nasakhay ilaa aayad qur'aan awel ma bannayna sunna bannayday oo nabigii waa kaasaa wiilkan loogu abtirina zayd ibnulxaarif sunnaday ku bannaanaad soo maahan sunnadaas waa la nasaqo aayad qur'aana nasaqday taasna waa masalo kale usuulu fiqihi oo qur'aanku waa nasaqa axaadiista waa min baabi naskhi sunna bilqur'aan sunnadaas oo awal bannaanaashadaas ficilka nabiga ay ku bannaaneed waxa weeyaan waa la nasaqay waa la nasaqay zayd ibnu xarita sidaan soo sheegnay xadiiska bukhaariy muslima caddaynaa cabdullahi ibnu cumar inuu yidhi wax kale unwaanaan yeeri jirin waxaan ugu yeeri jirnay zayd ibnu moxamed ilaa qur'aanku soo degay oo ah udcuuhum liaabbaa'im huwa aqsadu cinda allah waxaana loola dhaqmi jiray sida carruur aad dhashay dhinac kasta waxa weya waa ku dhaxlaa waa aad dhaxle cid kale ma dhaxli karto maxaarimtu ka mid noqona maadaama aad sheegatay islaamtaada waa u soo gela ilaa waa wiilkaagii waa la qaali noqon kara waa la qaali noqon kara carruurta uu dhalay oo islaamta uu guursado ma guursan kartid ilaa wiilkaagiiya qabe dariiqaasaa lagu socoy wixii oo dhan waa la jooji waa la nasaqay cala alilaaq welidaa saas daraaddeeda markay aayadaasu soo degtay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa u timid gabadhii la dhihi jiray sahla binti suhayl oo uu qabay abi xudayfa oo wiil la yidhaha saalim uu asna wiil ka dhigta u joogay oo weyn oo jooga marka hadday aayad qur-aan soo degta wiilkii inuusan wiil ahayna soo baxday oo ajnabi guriga iskaga dhex jiray marka hadda loo cayriyana lama yaqaan ciddii uu la jooga mel loo dhiga lama arko ila carruur suuqa laga soo galay kaadgeyn marka xaa xal ah taas ayay waxa weeyaan nabiga weydiiday sala allah alay sl waxay ti rasuulka allow waxa wey wiilkan annaga hadda wiil ahaanaan u haysan waa noo soo geli jir waxaana allah soo dejiyey waxaad og tahay hadda waxaan dareemay tiri abi xudayfa inuu xoogaa dhibsana hadduu ii soo galo halkeen nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi ardiciihi taxrumii calayh waxa weya shan goor nuuji xaaraanaad ka noqoneen saas wiil aad dhashay ha kugu noqdo oo kale ha ku xugun noqdo macnaha ku xugun noqdo marka way nuujiday qaar salas ugu soo geli jiray sidaas ayuu ugu soo geli jiray kulli axkaamtii o dhan waa la bedelay wiilkaas aad shalay wiilka dhihi jirtay islaamta uu guursado wiilka uma guursan hadda waa iska guursanay adiga isla suuraddaanay noogu imaan doontaa waxa weeyaan falamaa qadaa zaydun minhaa wadaran zawajnaakaha zayd ibnulxaarisa aaba zaynaba binti jaxshu guursaday kadib markuu furay ilaahii weynaayaa min fowqi sabci samaawaat nabiga ku nikaaxiyey si loo afjaro horta wiilnimadaan wax jira inaysan ahayn nabiga ilaahay u guuriyey waxaan kuugu guuriyuu ilaah yidhi likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaai mu'miniinta in waxa weeye aysan dhibsan waxa weeyaan dumarkii ay fureen wiilashay sheega jireen oo mu'miniintu ka cabsan oo isdhihiin wiilkaagiiyo hadda aa furay ilaa wiilkaag aad adigu dhashay gabadhuu guursado xalaal kuma ahani mogta xalaal kuma aha wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum suuratu nisa aan ugu tegi doona insha allah ilaahay wuxuu idinka xarimay dumarka wiilashiinna wiil aad adigu dhasho kaa farcamay gabarh u guursaday xalaal kumaa waa kaa xaran marka aayaddan suuratulaxsaab maxaa ilaahay dadka ugu caddeeyey midkan aadan dhalina adigu aad sheega jirtay wiilkuma ahan islaantiisa waa guursan karta waa guursan karta marka waa noocaas amaa wiilka islaamtaadu nuu jiro midka aad dhashayuu la mid midka aad dhashay ayuu la mid yahay sidaas daraaddeeda islaamta uu guursado ma guursan karti xadiiska bukhaariy muslim ayaa tusaa oo nabigu yidhi xarimuu min aradaaca maa yaxrumu min anasab nuugmada waxaad ku xarimtaan waxa ku xaaraamta a nasabka idan marka waxaa xaaraan ah caruur uusan dhalin qofku inuu yidhaahdo anaa dhaloo sheegto xaaraan wey caruur aadan dhalin inaad tidhaahdo anaa dhalay waa xaaraan ma bannaana laakiin hal maado xaaraan ma aha adoon dhahay waa dhalay calaa sabiili takriim wataxbiib xoogaa waa karaamaynaya waa isjeclaysanaya wiilkaygiio nin odaya waa yidhahdaa soo maaha wiilkaydii wiilashaydii ule carruur yara meel iska joog wiilashaydiio saas yeela waa dhihi karta taas dhib male sheegasho ma aha waa iska karaamayn iyo isjeclaysayn carruurtaa la soo dhaweynaya wiilashaydii waa dhihi kara oo maxaa u daliila in la dhihi karo waxaa u daliila xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey sunankuna ay wariyeen tirmidi maahane saddexda kale min xadiidi cabdilaahi bni cabbaas wuxuu yidhi nabigaan u soo galnay annagoo wiilal yaryaroo reer cabdilmudalib ah oo dameera saaran habeenkii musdelifa jamci leylatu jamci waa jamci waa musdelifa habeenka tobnaada bisha dilxija tobanka tahay markii laga yimaado habeenkaas la soo seexdo musdelifa ayaa u nimid nabiga sal allahu calay waslm ulyaru nooga dhiftoy meeshaas bawdada inuu nooga garaaco gudagalay markaasaa nabiguna yidhi ubayniya laa tarmul jamrata xataa tadluca shamsu ubaniya ubaniya waxa weeyaan waa taskiiru ibni ubaniya waa taskiiru ibni wiilashaydii yaryaraayo uu yidhi nabigu mana uusan dhalin wiilashaydiiyo idan waa nas cad waxaa cad oo halkaas daahir ku ah inay bannaan tahay waxa weeyaan in la dhihi karo oo qofka odaga ahu carruuruusan dhalin uu dhihi karo wiilashaydiiyo waa dhihi kara markaas hadduu ula jeedo karaam ahaan ee uusan ula jeedin nasab sheegasho sidaas weeyaan marka uu nabigu hadalkaas leeyahana waa ka dambayday aayaddan markii ilaahay xarimay kadiba ee maxaa yaele markuu hadalkaas leeyay waa sanadii tobnaadee waxa wey xajatulwadac wey waa sanadii tobnaad ee hijriyada zayd ibnu xaarisana goormuuba dhintayba wuxuu dhintay sanadii sideedaad aswadii mutu ku dhintay oo lagu dil aan ula jeeda aswadii muta ayaa lagu dilay so uma jeedid marka xukunkan oo axsaab alla ku soo dejiyo inaadan sheego karin wiilaadan dhalin aa horeeyey kadib aa nabigu carruur kale wuxuu ku yidhi wiilashaydiiyo marka midii la xarimay iyo middan waa inaad kala tagaan waa inaad kala tagaan sidaasoo kale waxaa xaaraam ah fiiri haddeer waxaa horeeto waxay tahay carruur aadan dhalin inaad tira anaa dhalay meesha ay hadda arrintaas aad uga timaado waa laba dariiqo laba dariiqo carruuraha wacallada ah ee dariiqa laga qaado cidaha qaatee koriye in badan ilaa dad oqoon iyo alla kacabsile maahan waa sheegtaan carruurtooday ka mid dhigaan waana xaaraan carruurta wacallada ah wacalladaasoo laba qaybood kala ah weliba qayb oo waxa weeyaan ninkan iyo gabadhaanaaba iska dhalayba wacalnimo iskaga dhalay kadiba isguursadeenoo la yidhi ha lagu qariyo gabadha meesha siladaas horaan uga soo hadan waa xaaraan aan joogsayn dembina uga hari maa dembi oo aan weligood ka harinay ku soconaya maxaa yeele carruurkaasaa ku abtirsaa in alla intuu ku abtirsana dembiya u socda carruurtiio uu ajnabi ku yuhu ku dhex jira fiiri dembiya uga socda masladaas horaan uga soo hadan ku laaban mayno halkaas waa ka yimaada waa arrin khatar oo xaaraan dariiqa labaad ka yimaado mid aysanba iyagu dhalinoo dariiqaan ay ka soo qaadanayaan markaas ilaa carruurtii saanu haynaa marka carruurtii xoogaa waxaa la leeyahay si uusan u niyad jebin fiiri ilaahay looga cabsana aa la leeyahay in hebel aa la iskaga abtiri carruurta lagu daro carruurka xoogaa yuu niyad jebin aa laga hormariyey amarkii alle waa xaaraan qadcan dariiqada kalena waa dariiqada adduunya raadiisa oo dadka gaalada gala aa waxa weyan carruur aysan dhalin ay beriis ku raadsanayaan amase ay isleeyihiin dad qaraabada ugu beriis raadinaya anaa dhalay markaasay saas ku soo qaataan oy gaalada kusii geeyaan ayaduna waa laba dembi oo marka horena ma uusan dhalinu sheegana marka dambena gaalu u wada adugu calaa kulli xaal dariiqay rabtaa ku timaada waa wada xaaraan waxaasoo dhan carruuraadan dhalin inaad tidha waa dhala waxaa sidoo kale xaaraan adiga inaad qofaan ku dhalin ku abtirsato tii hore maxay ahayd adugu ha dhihin anaa dhalay qof aadan dhalin waxaa xaaraama qofku qofaan dhalin inuu ku abtirsado oo yidhahdo aabbahi weeye mana uusan dhalin isagoo og inuusan dhalin waana gaalnimo inaad inta aabbaha ka tagto qofaan ku dhalin ku abtirsataa gaalnimo wey ogow nabi maxamedaa yidhi sal allahu alay slm xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa nabigu yidhi man iddacaa likayri abiihi wa huwa yaclam kafar qofka sheegta qofaan aabbihiis ahayn isagoo og inuusan aabbihiis ahayn waa gaaloobay nabigaa yidhi sal allahu alay wasalam nabi maxamedaa yidhi waa gaaloobay nabigaa yidhi ogaada waa gaaloobay nabigaa yidhi hadday soo ma jeedid waxaa la mida qabiil aadan ka dhal inaad sheegato waa la mid iyaduna oo tiraa reer hebel aan nahay annagu oo xadiiskaas riwaayadihiisa bukhaariga mid ka mida waxaa ku sugan waman iddacaa qowman laysa lahu fiihi fiihim nasab qofkii sheegta qabiilo uusan nasab ku lahayn falyatabawa maqcadahu min annaar naartuu boos ku leeyahay ha u diyaargaroob naartuu boos ku leeyahay ha u diyaargarooba nabigaa yidhi sala allahu alay waslm qofka sheegta qabiiluusan nasab ku lahayn ya dhammaan dadka gaalada iska dhiiba waxay kaloo sheegtaan in badanoo ka mida mogta kuwa basaboorka u raasba kenya iyo waxa weeyaan etoobiyana waxay kaloo sheegtaan qabaa'ilaysan u dhalanay sheegtaan soo ma ogid qabaa'ilaysan u dhalanay sheegtaan nabi maxamedaa yidhi naartay boos ku leeyihin ha u diyaargaroobe saas waa inay ku seexdaan kusoo jeedaan ha ogaadeen marka waciidkaasaa ku soo arooray ilaahay ma ogola been wax walba meeshooda waa in la dhigaa ina hebel ina hebel khalaas waxaa kaleetoo dhan iska daa marka beriisaad ku raadayda ayaa naaru ku cuni ilaa wuxuu idhi subxaana udcuuhum carruurta ugu yeedha liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu yeedha kuwa yeeritaankaas a aqsadu cadaalad badan cindallahi alla agtiisa xataa markii la yidhaahdo waxaana waa inay kufri tahay soo ma ogin muxuu leeyahay laruuraa jirte ha laruuro soo ma jirto u kuleeyahy maxaa la yidhaha daruuro daruuro ma taqaan marka hore daruuro iyo xaaje ma kala taqaan ya ma kala yaqaan daruuro iyo xaaje xataa ma kala yaqaan iyo kamaaliyaad kaasuu leeyahy laruura laruura subxaan allah waa dembi labaad dembi labaad wey d intaad xaaraan samayda inaad diin haddana u ekaysido waa dembi labaad tan dambaana sii weyn weliba oo laruura laruurada waana waxa diinta ilahay o dhan lagu baabaasho hadda laruuradu dariiqa mustaqiimka oo dhan inta laga tegaa duur sheexaas waxaa rabaa laruura in lagu maro subxaan allah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fain lam taclamuu haddaadnan ogayn aabbaahum carruurta aabbayaalkood fiiriya masaladan wax kasta qur-aanka ku cadi waxa weyaan carruurkii wacalkii waa koray iskoolaan geylaha shiikh xaandhahaa uu ku leeyahy xaandhahaa hebel hebel waxa weyaan nebi aadam ugu abtiriya war wacallada qoorta u geli nabiga bismi illaahi raxmaan yaa ku yidhi ugu abtiri xaandhahaa iskoolaan geylahaye dhegayso waa kan waxaad dhihi lahayd fain lam taclamuu haddaadnaan oqoon aabbaahum carruurta aabbayaalkood fa ikhwaanukum fahum ikhwaanukum waa walaalihim fi diin inkuu dini akhi fi diin ha u dhaaf akhi fi diin magaciisa dila waa akhi fi diin ha aabba kale ma jiro haadaa akhuuna fi diin khalaas intaas iskoolkaa ku dhigto aad sheegayo khalaas ilaahaa sidaas le waxaa kaleetood kabkabayda iska da iyo been abuurka haddaadnan aabbahood oqoon ikhwaanukum fahum ayagu ikhwaanukum waa walaalihim fi diini diinta in kuu walaala wa mawaaliikum waa mowlayaalkiin mowlaaya iskale xidhiidaynin la leey haddaad taqaano qofkaan aabbiis ugu abtirin haddaadan oqoon maalan addoonu reereeben u ahaa jira ama idinku idin ahaa jira waa xoraydeen hadda addooma lamaba hayo soo ma mowlaa mowlaayaad leeda hadduusan addoonba ahaynna oo addoonna maahan cid oo cid xoraydeenba ma jirto mowle cid u yahay ma jirto mowlaha sayidkana waa la yhaha kan la xoreeyna waa la yhaha hadda zayd ibnu xaarisa nabigu muxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam markii oo maalinkii waxa weeyaan cumratulqadaa markuu nabigu maka ka baxayey oo gabadhi yartahedoo uu dhalay xamsa ibn cabdimudalib ay ka dababoyday markuu kala qancinayo cali ibn abi aalib iyo jacfar ibn abi aalib iyo zayd ibnu lxaarisa zayd wuxuu ku yidhi anta akuunaa wa mowlaana walaalkeena tay diinta noogu walaala mowlaheennan waata waa ku xorayn soo ma jeedi haddii marka addoon uu haajiro la xoreeyey waxaa leedahay mowlaana mawlaa bani fulaan reer hebel mawlahoodii saasoo leeda hadduusan addoon ahaa jirin maxaa kuu soo haray akuuna fi diinde khalaas halkaasaa laga baxshay wax walba ilaaha meel saaray fa ikhwaanukum fi diini wa mawaalikum waa mowlayaalkiinnii walaysa calaykum mowlaha alfaadda ugu isticmaalka badan mowlaha waxaa la yidhaha sayidka u xoreeyey addoonka la xoreeyena waa la yidhaha ina adeerkana mowlaha waa la yidhaha allahna mowle waa la yidhahda allahu mowlaana walaa mowlaa lakum marka addoommadan waa la yidhaahdaa walaysa calaykum dushiinna ma ahaanin junaaxun dembi fii maladii kii akhda'tum aad ku gafteen bihi maaga waxaad ku gafteen ku dembaabi maydaan maxay tahay tanuna waa masaa'il muhiim ah iyo fiqi aad u fara badana soo baxa waxay tahay adiga waxaa lagu dadka aabbood ku magacaw soo ma ahan waxa weeyaan carruurkan hooyada dhashay reeray aheedoo ninaa qabay soo ma aha ninkaas carruurta iskaga magacaabo oo ayadoo ay leedaha waa iga dhalay soo maaha khalaas kaasaad ku magacaabay sidaas wey waxaana dhici karta carruurkan meel kale in hooyadu ka keensatay soo ma aha laguma dirsan adiga laguma dirsan waxa weeyaan haddaad idinkan daahirkaasaad ku dhaqmaydaan qoyskii meel ka dhisan waa iskugu abtiraydaan khalaas soo ma dhici karta inay meel kale hooyadu ka keentay yaa kuu dirsaday waaba dhaqangaalaad in la duro dadka nasabkooda inkalina hebel hebela maya waa la duraayo waxaa layidhi hebel ma qalina waa si kale ku yimidaa layidhi waa dhaqangaalaad taas nabigeena suuban sala allahu calay wasalam arbacun fii ummatii min amri iljaahiliya afar arrimood oo dadkaygaanu ku dhaqmayaan dhaqankii gaaladu ka mid yuu yiri nabigu sala allahu calay wasalam maxaa ka mid ah addacnu fi nasab dadka nasabkooda in la duro inkaas xoogaa waa waxbaa laga sheegaya reer hebel waa iska sheegtaane ma ahan waa idabdaro idabdaro wey waxa weeyaan alwaladu lilfiraash xadiiska bukhaari iyo muslim waa saas caruurka gobasha iskale gabadhaan ninkii ay u dhaxday ugu abtiri carruurta khalaas adiga wax kale inaad raaraadido waxa weyan shaqa kuma lid wax shaqaa kuma lid inaad wax kale raadido aad tiraahdo iyo meel kale waxaa dhici karta inay hebel hebel leedahay mana dhalin wax dembiya kuma lid hayla ijmaac weeye sida xadiiska bukhaari iyo muslim uu sugayaana culummadu ku ijmaaceen oo ah alwaladu lilfiraash caruurka waxaa iskala loogu abtirinaa gabadhan zawjkeeda khalaas kaasaa loogu abtirinaa sidaas wey diintu waxa xaqiiqadu tahayna ilahay agtiis taal adugu ku dambaamaydi walaysa calaykum korkiina ma ahan junaaxun dembi fii maladii kii akhtatum bi aad ku gafteen ee ugu abtiriya idinka dembi idinkama saarna xayla ma ogaa kartaan macruurkaad adigu awood aabis habeen ku dhalay shaqa kumadi laguma dirsan ugu abtir sidaas wey aayadda macnaheedu macaani kalaa jirta laakiin waxba weyn maaha macnahaas aayadda waa macnahaas walaakin maa tacamadat quluubukum walaakin alismu dembigu maa fii maa kii dhexdiisuu ahaaday tacamadad ay u qasaday quluubukum qalbiyaalkiina laakiin waxaad ku dambaabaydaan waxay tahay waxa quluubtiin u qasaday oo waa maxay caruur aad og tihiin inuusan ina hebel ahayn inaad ugu abtiridaan hebel hebel oo tiraahda hebel hebel hebel aad ku abtirido taas wey adoo beriis raadin ama basaboort daba jooga taas wey waa kaasa ifmigu dembigu waa midkaas ina hebel hebel hebel weeyaad leedahay mana aha ilaahayna waa ogi adna waa ogta inuusan ahayn kaas wey kaas wey dembigu walaakin maa tacamadad walaakin alimu dembigu maakii weeye tacamadad ay u qasaday quluubukum qalbiyaalkiina kaasaa dembiga marka ee ku dambaabi maydaan haddaad daahirka iska raacdaan ood ku gaftaan ma ku dambaabaydaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday afuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan ilaahay raxmadiisa fiiri waxaa laga soo hadlay axkaam waaweyn oo dadku ku gafaan dad badan ayaa beentaas sheega jiray laba qalbiyaan leeyahy dadaa sheegeen dad badan ayaa ku dhacay munkar oo islaamtiisii yidhi hooyadeed igala mid waa eedara iyo munkar dad badan ayaa waxa weeyaan waxay ku andacoodana sheegteen waxa weeyaan cid aysan u dhalan ay ku abtirsadeen waa dembi oo goodi iyo cadaab uu ka imaanayo laakiin maxaa ilaahay ka daba mariyey war ilaah waa kafuururaxiimi qofkii hadda kahor ku dhacayo hadda toobadkeen hadda toobadkeen toobadaa furan albaabku ma xirneen hadda toobadkeen taasaa ilaahay kusoo qatay marka taasaa fadli weyn oo ilaahay ah taasaa fadli weyn oo ilaahay ah waxaana la mid ah ma ahan inaad ku abtirsato oo kaliya xaataa cid aadan adugu aadan ka dhalan ama odayaan ku dhalin kaliya ma waxaa xadiidkaas ka mid a fiqrooyinkiisa waxa weeyaan qofka sheegta maa laysa minhu waa man iddacaa maa laysa minhu falaysa minhu qofka sheegta waxuusan lahayn shahaado aadan lahayn aad leedaha waa tana jaamacad beenaad ku raadina beentaasaa rabta inaad jaamacad ku gaarto shahaadatu zuur aad leedaha haddana diinan kusoo barana yaa ka mid maahan ummadda nabiga sala allahu alay slm qofkaas soo ma jeedi cilmi aadan aqoonaad inta meelahaan soo fadhiiso tabeelle dhegsata aad leedahay dhaktar ku taqarusayaan ahay waxa weyn intaas iyo intaas iyo intaas haddee sheegi mayno qaarkood inay xanaaqaaan dhacday yaa ila waa la ogya qaaran xarafka aqoonon meelba wax ka soo barana meelaha u fadhiyo soo ma jeedi xarafna uma yaqaan waana la ogya ilaahay uga cabsa nabi maxamed sala allahu alay sl waa ka diga inaadan cilmi aadan aqoon sheegato cilmigaasu ahaata mid diineed ha ahaada mid maado shahaado aadan lahayn maal aadan lahayn dhiig aadan lahayn magac aadan lahayn nasab aadan lahayn kulli waa xaaraam in la sheego ilaahay weyne subxana wa tacala waxaasna waa xaramay dariiqa mustaqiimka waa in la maro dariiqa mustaqiimkaa waa in la maro beentana waa sifatulmunaafiqiine waa inaadan diin been ka dhigan oo waxa ugu necebtood iska ilaalidaba ay noqoto carabkaaga inay soo martaba wax walba dariiqa mustaqiimka waa in la maro annabiyu nabiga owlaa asagaa u xaqnimo badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafafyaalkooda asagaa uga xaqnimo badan wa aswaaju sawjooyinkiisuna ummahaatuhum waa hooyooyinkood wa ulul arxaami qaraabada dadka u saaxiibkaa bacduhum gobolkood owlaa asagaa u xaqnimo badan bibacdin gobolka kale fii kitaabillaah ilaahay xurunkiisay ku xaqnimo badan yihiin min almu'miniina mu'miniinta kaley ka xaqnimo badan yihiin waalmuhaajiriina muhaajiriintay ka xaqnimo badan yihiin ilaa an tafcaluu inaad u samaydaan maahane ilaa wliyaa'ikum ilaa awliyaa'ikum qaraabadiinna aan dhaxalka lahayn macruufan wanaag kaana wuxuu ahaaday daalika xugunkaasu masduuran mid lagu qoray filkitaabi kitaabka looxul maxfuudka ah halkaanna allah subxaanahu wa tacaala masalo kale oo muhiimuu noogu sheegaya waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam asagaa uga dhow ugana xaqnimo badan qof kastoo muumina nafta ku jirta waa xukunka koobaad annabiyu nabiga owlaa asagaa u xaqnimo badan oo u dhow bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafyaalkow taasna macnaheeda waxay tahay qofka waajib waxaa ku ah maadaama nabigu naftiisa uga dhow yahay uga xaqnimo badan yahay waajib waxaa ku ah naftiisa iyo nabiga nabiga inuu jeclaado saasaa waajib ku ah qofkaan sidaas yeelinna ma rumay nabiga nafta kugu jirta iyo nabiga waa inaad nabiga jeclaato sala allahu calayh wasalam haddaadan saas yeelinna iimaankii waajibka ahaa ma aadan rumayn oo lagaa rabay ma aadan rumayn nabigeennaana sal allahu calayh wasalam yidhi nabigeennaana yidhi sala allahu calayh wasalam waladii nafsii biyadi ilaaha nafsadaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaa in laa yu'minu axadukum qof idin ka mida muumin noqon maa xataa akuuna ilaa aan noqdo axabba ilayhi mid laga jacayl badan yahay min nafsii nafsadiisa wa maalihi maalkiisa wa waladihi caruurtiisa wanaasi dadka ajmaciina dhammaantood xadiiska saxiix bukhaari nabigaa saas yidhi sala allahu alay slam welidaa saas tirada xadiiska kale bukhaari waxa weeyaan cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu markuu yidhi ilaahaan ku dhaartay ee adigaan kaa jecla rasuulka alla wax walba naftayda maahane markuu yidhi nabigu wuxuu yidhi laa yaa cumar cumar weli ma adan rumayn iimaankii waajibka ahaa ee waajibka kugu ahaa weli ma adan rumayn macnaha oo kamaalkii waajibka ahaa wey ma adan rumayn markaasuu yidhi allaan ku dhaartay rasuulka allaw hadeeraan shay walba kaa jeclay xataa naftayda markaasuu nabigu yidhi alaana yaa cumar cumarow haddaad rumayda iimaankii waajibka aha haddaad rumayda idan waxaa aayaddaas aan ka ogaanay qof kasta oo muumin ah waajib waxaa ku ah inuu nafsadiisa ka jeclaado nabiga nabiga waa inuu jeclaado oo uu ka jeclaado nafta asaga ku jirta laakiin taas afka markay tahay waa fududba laakiin dhaqangelin markay tahay culus afka qof kasta waa dhihi karaa naftayda xataa nabigaan ka jecla anuu nabigaan jecelahay xataa naftaydaan ka jecela waa dhihi kara qofka laakiin adiga waa is ogta inay runtayn kale bal tabiiqi waxaad ogaanaydaa oo tabiiqaad ku ogaanaydaa marka naftaadu wax rabto ya waaba tan shahaadaad rabtaa jaamacadaad rabtaa basaboorkan kenyaad ka daba wareege waaba kama meeldheer hau raadin tiradii ka bata habeen iyo maalin ay kugu imaaneen soo ma jeedid habeen iyo maalin ay kugu imaaneen shay ayaad rabtaa adiga shay ayaad rabtaa shaygaasna nabigu waa diiday sala allahu calayh wasalam markaasay kala harayda mahasaledu markaas ayay kala haray haddaad nafta kugu jirta iyo nabiga nabiga jeceshahay waa inaad xukunka nabiga u hogaansantaa waana sida qur-aanka fiili falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wa yusallimuu tasliima qur-aanka fiili wallaahi rabbiya wuxuu leeyahay rabbigaagaan ku dhaartay alla dhaha rabbigeenna dhaha rabbiyaa isku dhaarana rabbiyaa wuxuu leeyahay rabbigaagaan ku dhaartay ee dadku inaysan mu'miniin noqoyn ilaa wax kastoo iska dhex gala ay adiga xukunka kuu daayaan oy xaakim kaa dhigtaan qadiyad kastoo dadku isku qabtaan waa inaan wax kale lala aadin xeeru dhaqan tastuur nidaam kale midna waa inaan lala aadin waa in nebi maxamed diinkiisa lala soo aado o haddana intaas kaliya maya kuma filna uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mimaa qadayta kadib markaad xukunka riddo xukunkii nabiga hadduu yahay qofku waa dhici karta inuu yidha qaadiga jawrigu sameeye taas la diidima hadduu qaadigu jawr sameeyo laakiin hadday cad tahay inuu xukunku xukunkii nabiga yahay waa inaan qalbigaagu dhibsan waxaa la xukmi karaa madaxa adiga in lagaa jaro waxaa la xukmi karaa maalkii aad ku doodayda in lagaa xukmiyo xukunkaas soo baxay waa in naftaadu ku qanacdo saddex waa inaad hogaansataa wax ka fulida ee aadan ka daba wareegin sidaas wey haddii kale maya muumin mati muumin mati marka meeshaas weeye meesha lagu kala baxaa marka uu amar rasuulku soo fulo sala allahu calayh wasalama kulla yawmin markuu soo fulo markaas bal naftaaduna aysan arrintan rabin markaas fiiriba daad muumin dhabatahay waa maxay inaad fulido amarka rasuulka sala allahu calay wasalam daad muumin dhabatahay haddii kale tana waa inaad marka naftaadu say rabto raacdo oo tiraa laruura laruuro waayo waa inaad tidhahdo wey annabiyu nabigaa owlaa u xaqnimo badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafafyaalkooda asagaa uga xaqnimo badan wa aswaajuhu nabiga sawjooyinkiisuna ummahaatuhum waa mu'miniinta hooyooyinkood nabiga sawjooyinkiisa waa mu'miniinta hooyooyinkood nabiga sal allahu calay wasalam ummahaatulmu'miniina leeha sawjooyinkiisa sawjaadka nabigeenna qof kastoo mu'mina hooyay u yihiin halkay hooye uga yihiin fi lxurmati walixtiraami labadaas xuguna xaafidku kuu sheegay wey xagga xurmada nabiga sala allahu calayhi wasalam zawjooyinkiisa sida hooyadaa ay xaaraamkaatoodan u guursan karin aadaan loo guursan karin bacda nebiy bacda nebiy marka sagaaluu nabigu ka dhintay mid ka mida lama guursan haliyaa guursana gaalna welisan xalaal ahay muminiintan hooyayba u tahay marka fi lxurma xagga xurmada labo walixtiraam xushmada iyo karaamaynta iyo weynaynta sida hooyada in lagu qadaridaa waajibku labadaas xugun wey meesha ay hooyada kala mid tahay axkaamta kale hooyada kala mid maaha oo maxaa ka mid ah hooyada ma xijaabay aad ka xidheen ma xijaabay kaa xidheen mase waa u soo gela xijaab la-aan hooyada xijaab kaa xidhanay soo maa laakiin ummahaatu muminiin xijaab isla suuradday noogu imaan waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab markaad alaab weydiisaydaan ummahaatu muminiinki wey xijaab ka gadaal weydiista marka lalama khaali noqon karo nin ajnabi ka ah lama khaali noqon karo uma soo geli karo xijaabay waa ka xijaabani lama safri karo marka dhankaas uga mid maa dhankaas ajnabi uga yihi dhankaas ajnabi ayay uga yihi wa kadaalika sidaasoo kale hooyada gabadhay dhashay miyaad guursan kartaa maya ayagaa gabdhahooda waa la guursanay oo faadima binti rasulla sal lama guursan oo cali ma guursan oo dhammaan gabdhihii nabiga sal allahu alay wasalam ee cali uu mid miduu faadimo guursaday labana uu guursaday cumaan ibnu cafaan waxa weeyaan iyo qayrkood waa la guursana biijmaaci lmuslimiina waxa weyan xurmadaasu ku faafi maydo gabdhahooda marka labadaas dhinac wey labada ay kala mid yihin ee dhinacyaalkaas kale kam la mid ma ah culimmadu waxay isweydiiyaan gabdhaha la dhashay ummahaatulmuminiin oo walaalahood ah ma la dhihi karaa khaalaatulmuminiin ragga muminiinta habaryarahood ma la dhihi karaa culimmadu laba qowlay kaleyihin qaar waxayn waa la dhihi karaa waa iska ixtiraam ahaan laakiin waa iska ixtiraam ahaan laakiin xukunkii kale maya waa iska ixtiraam ahaan oo wuxuu yidhi xaafidku waa min baabi itlaaqi alcibaarati laa ihbaati alxukm habaryarta ma guursan karti maanta lakiin gabdhaha waa la guursan kari marka xukun lagu suuma xataa haddii habaryar la yidhaahe waa iska magac laysaga itlaaqo lagu karaamayna wy marka wiilasha la dhashay wiilasha la dhashay zawjaadka nabiga waa la dhihi karaa khaalulmuminiin sida hadda mucaawiya bn abi sufyaan oo kaleeto waxa weyaan khaalulmuminiin muminiinta abtigood waa la yska dhihi karaa imaamu shaaficina sidaas ayuu yidhi waa wejka saxiixa waxa weya madhabka shaaficiyadaan ula jeeda marka waa la dhihi karaa waa sidaas imam shaafici sidaas ayuu yidhi mas'ale kaleu keenay xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi ummuhaatulmu'minaat ma la dhihi karaa qur-aanku muxuu yidhi waaswaajuhu ummahaatuhum jamcudukrsaalm ku keena ummahaatlmuminaat ma la dhihi karaa ma la dhihi karaa laba qowl ayadan ku jirta laakaa caaisha binti abi bakar sidiiq radia allahu canha lama dhihi karay dhihi jirta waana wejka saxiixa shaaficiyadana inaan la dhihi karin inaan la dhihi karin marka waa sidaas mas'alada marka halkaas ku jirta masaladaas waxay tahay haddii la yidhi nabiga sawjooyinkiisu waa ummahaat lmuminiin dalaalat liltizaam waxaa ka laazimaya nabiguna inuu yahay abulmuminiin muminiinta aabuhooda halkaasaa ka laazimayd laakiin isla suuraddaana waxaa noogu imaan doonaa maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum nebi muxamed ma ahan qof ragga ka mida aabihiisa marka ma la dhihi karaa waa ab aayadaaba diidayda aayaddan horena dalaalat liltizaam waa looga fahma masaladaas waxaa aada uga jawaabay maxamed alamiin shinqiidi fii dafci ihaami alitraab can aayi lkitaab wuxuu yidhi dalaalat liltizaamkan weliba qiraa'o shaadaana waa lagu akhriyey oo ubay ibnu kacbi cabdullaahi ibn cabbaasa looga wariyey ayagoo yidhi wa aswaaju ummahaatuhum wa huwa abun lahum nabiguna aab buu yahay muminiinta waxa weyan xadiidna waa deliishadeen culummada yidhi aabbaa la dhihi karaa nabiga oo xadiidka sunanka abu daawuud iyo qayrkiisba ku sugan nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam innamaa ana lakum bimansilati lwaalid ucallimukum aniga boos waalidan idiin jooga maxaa la diintan idin bara waana masalada laftirkeeda ay u daliishadeen culammada min kutub aadaabi tacliim baabkooda markay ka hadlayaan shiiqa diinta ku baray aabama la dhihi kara masaladay uga hadlaan wey wuxuu yidhi marka ubuwada horta waalid waa la dhihi karaa shaki male nabi sala allahu alay slam xadiiskaaba caddaynaya shiiqa diinta ku barayna waalid waa la dhihi karaa oo haddee xadiiska ciladii waa la sheegay oo wuxuu yidhi ucallimukum waalidaan idin ahayo waa idin baraa waalid oo kalean idin ahayo maxaa yaele diintan idin baraa marka wuxuu yidhi ubuwada qur-aanku diiday oo nabiga aan la dhihi karin oo qur-aanku yidhi maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum waa ubuwa diiniya nasabiya ubuwa diiniya dhooba aa laga abuuray nasabkaas dhoobada laga abuuray nabiga aabbo ma dhihi kartid oo nasab ahaanu aabba iigu yahay ma dhihi kartid waaba midii dhammaal la diiday laakiin ubuwa diiniya waad dhihi kartaa wy oo waa middaas midda la sugayo ubuwa diiniya macnaha waalidu ii yahay xagga diinta waxaana feecan inaad ubuwadoo dhan ta u kaadido aad tidhahdaba waalid xagga diintaa wey waana taasna culummadana waa nafsi taasoo kale oo aabbe layskama dhihi karo aabbe shiika inaad iska tidha aabbo waa taas aabbaha waxaa lagu leeyahay dadkan dadka dhal ku aabtirseen marka aabbo lama dhahay sheekh laakiin ubuwa diiniya oo qaydan waa la dhihi karaa waxaana ka fiican waa waalidkay xagga diinta saasaa ka fiican ood lafdu aabbaba inaad iska daydo haada axsan maxaa waaba la diiday maxaad ku daba dhigay markaas taasna sidaas weeyaan wa ulul arxaami qaraabada dadka u saaxiibka bacdun gobolkood ee owla u xaqnimo badan bibacdin gobolka kale fii kitaabillahi kitaabka alley ku xaqnimo badan yihin kitaabka alle xukunka alle loola jeeda xukunka alle a loola jeeda min almuminiina muminiinta kaley ka xaqnimo badan yihiin iyo walmuhaajiriina muhaajiriinta alajaaniba alajaanibi muminiinta iyo muhaajiriinta ajaanibta ah ayagaa ka xaqnimo badan masaladaanna waxay ka hadlaysaa mas'ale awalulislaam jirtayaa lagu nasakay masaladaas awalulislaam jirtay waxay tahay markii hore waxaa jiri jiray in la ysku dhaxlo waxa weeyaan xilfi iyo mu'aqaa markii la hijrooday labadaanba waa la walaaleeyey labadii la walaaleeyaa isdhaxlayaan labada muhaajir ayagaa isdhaxlayaan qaraabadoodii dhaxli mayaan aayaddan markay soo degtay waxaa la yidhi maya mu'miniinta waxaa dadkii badnaa dad badanaa soo islaamay mogta marka waxbaa isbedelay mu'miniinta waxa weeyaan qaraabadoodaa dhaxlayaan ayagaana u xaqi waxayna ka xaq leeyihiin waxa weeyaan mu'miniinta iyo muhaajiriinta ajaanibta ka ah oo maxaan ula jeednaa waxay tahay awal haddii muminiintu wax kooban ahaayeen oo muhaajiriintanu isdhexlaayeen hadda dadkii kalaa soo islaamay qofkaanu muuminna waa kuleeyaho waa dhinacaas xaqa u leeyahy qaraabana waa kuleeyahy kan muhaajirkeena muumin weeye xaggaasaad walaal ka tihiin marka qofka qaraabanimada aad walaalka ku tihiin mu'minnimadana aad walaalka ku tihiin iyo midkaad mu'mininnimada kaliya walaalka ku tihiin yaa dhow kan qaraabada ah ilaah warka wuxuu leeyahay wa ulul arxaami dadka rixmiyaalka u saaxiibka ah bacdun gobolkooda owla u xaqnimo badan bibacdin gobolka kale fii kitaabillahi kitaabka allay ku xaqnimo badan iyagaa wax dhexlaayaan waxayna ka xaqnimo badan yihiin min almuminiina muminiinta iyo walmuhaajiriina alajaanibi muminiinta iyo muhaajiriinta kaleo ajnabiga ah oo aan qaraabada kula ahayn xagga dhaxalka laga hadlayo ilaa an tafcaluu inaad samaydaan maahane ilaa owliyaa'ikum kuwa aad la xiriirtaan oo jeceshiin u samaydaan macruufan wanaag maxaa loola jeeda owliyadan maxaa loola jeedaa laba qowle mufasiriintu waa leeyihin waxa weeyaan owliyada waxaa loola jeedaa qaraabada aan mu'miniinta ahayn qofka qaraaba kula ama waa aabbaha ama waa hooyada ama waa walaalka waa yahuud ama waa kirishtan ama waa gaal kale wanaag u samee qaraabada waa la xiriirina isagoo gaal ah la xiriirina laakiin kuma dhexlahay dhaxal shaqo kuma leh mar hadduu gaal yahay taas waa qowl taas waa qowl laakiin macnahaasu daahir ayadda kuma ahan inkastay salafku ku fasireen qaar badan macnaha kaleeto waxay tahay owliyada waxaa loola jeedaa muhaajiriintan kale iyo mu'miniintii kaleeto awal waluhu idinka dhexeeyood isdhexli jirteenoo la joojiyey kuwaas hadda isma dhaxli kartaan inaad u samaydaan maahane wanaag kale wanaagga kale waa maxay wanaagga kale intaad noosha ixsaan u samayn oo maalkaa wax ka sii marka aad dhimayda u dardaara u gargaaro u nusree taasaa baaqi ah taasaa baaqi ah haddii dhaxalkii la joojiyey dhaxalkii keliya arrintu maahayn waxaa baaqi ahoo kuu haray inaad xidhiirido ixsaan u samaydo intaad nooshahay markaad dhamaydana maalka qayb ka mid a u dardaaran ilaa ku dhaxli maayo taasaa harta markaa dadkan kaleeto walaaltinimada kale idinka dhaxaydo markaad nooshahayna xidhiiri markaad dhimayna way ogtaha maalkan wax laga sii maahay dhow markaad dhimato hadda wax u dardaaran intaad noosha marka inaad wanaag u samaydaan maahane inin dhaxli maayaan saas weeye kaana daalika kaana wuxuu ahaaday daalika daalika halkaa lagu ishaaraa nasqu lmiiraahi bilhijra walmuxaalafa xukunkan la nasaqay oo ah in hijro iyo xilfi laysku dhaxlo walmucaaqada heshiis in laysku dhaxlo wa radduhu ilaa dawi larxaami iyo dhaxalkiiyo qaraaba loo celiyey intaasa lagu ishaara dalika ay nasku lmiiraahi bilhijrati walmuxaalafa walmucaaqada wa radduhu ilaa dawi larxaam arrintaas oo ah dhaxalkii laysku dhexlaayay hijrada iyo isbahaysiga iyo heshiiska oo la nasaqay nasaqaas dhaxalkiina loo celiyey qaraabada kaana daalika arrinkaas wuxuu ahaa mastuuran mid lagu qoray fil kitaabi kitaabka loox maxfuudka hore ugu qoran oo waxaa meeshaas marka baraarujin u baahan ama caddayn looxul maxfuudkay hore ugu qoreen in qaraabadu dhaxalka yeela doonto markan hore oo hijrada laysku dhexlaayay ama isbahaysiga markaas hore ilaahay isagaa jideeyey muxuu u jideeyey waxa weeyaan shay ilaahay weynaa wuxuu ogaa subxaana wa tacaala wakhtigaas maslaxa ku jirtay maslaxadaas maslaxa mu'aqata aheed ku meelgaara aheed wakhtigeedii waa dhammaaday markii hore alla jidaynayaba alla wuxuu ugu talagalay fiiri qabiilkanoo dhan laba qofaa maalan ka soo islaamta ama afar qof marka dadka dhan oo muslimiinta waa kooxo yar oo aruuris qofkan qaraabadiisi waaba gaala badanaaba ma ujeedee ayagaa marka isdhaxla maalka magaalkii la siina ku meelgaara kadib dadkii qabaailka waa soo islaameen qofkan aabihiisa muslima hooyadiisa muslima hooyadii oo muminado halkan joogta maa laleeya qof kale muhaajir ha dhaxlo oo muumin kalea waa ulmi marka markii horeba xukunkaas alle markuu jidaynayey waa ogaa in la nasaqi doono laakiin wuxuu ugu talagalay waktigaas kumeelgaarka in looga gudbo waktigaas maslaxadu sidaasay ku jirta ilahi waa xakiim marka mar kastoo xukun la nasaqay macnaheeda ma ahan badaa'ada ay sheegaan waxa wey muctasilada oo ilahi waxa weyan ma dhici karto in xugun la nasaqa maxaa yeelay wax ilaahay ka qarsoona ma ilaahay u muuqday may uma muuqan marka horeba alla waa oga in la nasaqa laakiin waktigan ku meelgaarkaha maslaxa ku jirta marka wuxuu ugu talagalay inta maslaxadan lagu gudbo kadibna xukunkaas baaqiga lagu sugnaado wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed